جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobbada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu heennana waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud geesiyada tawxiidka ayaa saaka cagta mariyey xero ciidan oo murtadiintu ay kaga sugnaayeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeysay istishhaadka laba faaris oo ka mid ahaa haliyeeyada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta wafdi uu hoggaaminayey waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa booqday deegaan hoostaga degmada buqa qable ee wilaayadaas iyagoona adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada deegaankaas iska horimaad khasaare dhaliyey ayaa maliishaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada baardheere ee gobolka gedo ardayda mid ka mida macaahidda shareecada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe lajna ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaano ka tirsan wilaayada gedo in ka badan boqol ka mida noolaha badda ayaa ku soo caariyey xeebaha gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya ciidamada milatariga suudaan ayaa maleeshiyaadka imaaraadka uu taageero kala wareega saldhigyo iyo xaafado muhiima oo dhaca magaalada kharduum جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس waa subax sabti ah taariikhda hijrigana waa shan iyo labaatanka rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal kula wareega deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud warkaas iyo war kale oo ku aadan geesiyada tawxiidka oo saaka cagta mariyey xero ciidan oo murtadiintu ay kaga sugnaayeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaa inoo faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani
weeraradan oo ahaa kuwo khasaare dhabarka loogu saariyey maleeshaadka murtadiinta ayaa waxay siyaabo kala duwan oga dhaceen wilaayaadka galgaduud baay iyo gedo galgaduud aroornimadii hore ee saakay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada galgaduud waxa ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka masagawa ee dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana jira khasaare cadowga lasoo gaarsiiyey sidoo kale maleeshiyaadka ayaa waxay u firxadeen dhanka waddooyinka xeebta si ay uga badbaadaan weerarada mujaahidiinta ay ku soo qaadeen sidoo kale isla subaxan ayay ciidamada mujaahidiinta weeraro ku qaadeen laba fariisin oo maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin wilaayada baay weerarka baay ee saakay waxa uu ka dhacay xaafadda buulo jameeco halkaas oo mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen khasaaraha dagaalkaasi laga soo wariyey waxa uu sheegayaa in dhaawacu gaarsiisan yahay ilaa iyo shan murtad oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabo fergan oo ah taliyaha ciidanka xeerada ee weerarka lagu ekeeyey waxaana dagaalkaas murtadiinta looga khaniimaystay qori e k afartan iyo toddoba ah isla baay ayay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar ku qaadeen xerada murtadiinta maayafuulka magaalada baydhabo waana xeradii labaad oo saacado gudahooda mujaahidiintu ay weerar ku ekeeyaan sidoo kale goobaha ay ciidamada mujaahidiinta weerareen waxaa ka mida wilaayada gedo weerarkan gedo waxa uu ahaa qarax xooggan oo lagu weeraray guri ay degganaayeen maleeshiyaadka riddada booliiska ee ku sugan magaalada beledxaawo weeraradan waxay qayb ka noqonayaan howlgallada mujaahidiinta ay ugu talagaleen inay ku dhiig bixiyaan maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta iyo kufaarta duulaan gaaleedka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya
mahadsanid rabbaani xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeysay istishhaadka laba faaris oo ka mid ahaa haliyeeyada mujaahidiinta alqaacida ah ee dhulka jasiiradda carabta ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya
bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay allah ha ka aqbala labada faaris hana dadejiya guusha islaamka iftitaaxyada bayaanka kadib ayaana lagu yidhi waxa ina soo gaaray warka istishaadka laba faaris oo ka tirsan fursaanta ummadda sharafta leh ee ka jihaada dhulka jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam dhulka islaamka iyo jihaadka kadib nolol sharaf leh oo ay ku qaateen jidka dhiiranaanta iyo nafurnimada fagaarayaasha guusha iyo shahaadada iyo ku sabridda duruufaha imtixaanka iyo dhibaatooyinka allah ha ka aqbala sheekha mujaahidka muhaajirka muraabidka hogaamiyaha ah maxamed bin saalex almuqi oo loo garan og yahay abicali addeysi iyo saaxiibkiisii ku wehelinayay jidka jihaadka walaalkeenna hogaamiyaha mujaahidka ah iyo ansaariga daacadda ah camaar bin saalex bin maxamed alcawlaqi oo loo garan og yahay abisaalix addiweli waxaan allah uga mahadcelinaynaa in waddada jihaadka ay weli si joogto ah u diiwaangelinayso in ummaddan aysan dhiman oo ay weli hurayso wiilasheeda kuwa ugu qaalisan si kor loogu qaado kelimadda allah sharcigana loo hirgeliyo iyo in la iska caabiyo shirqoollada iyo isbahaysiga gaalada allah ha aqbala shahaadada shuhadadeenna darajadoodana ha saramariyo hana geeya jannatulfirdows hana kulmiyo iyaga iyo shuhadadii ka horraysay waxaan halkan uga diraynaa tacsi tiiraanyan leh iyo hambalyo isku dheehan qoyska labada shahiid hoggaanka jihaadka jasiiratul-carab dhammaan mujaahidiinta caalamka iyo muslim kasta oo ka damqanaya dhibaatooyinka ummaddiisa kuna dadaalaya in sharciga allaah uu mar kale noqdo midka kownka lagu maamulayo jidkan waxaa lagu xardhay dhiiggeenna si diinta ay u saramarto loogana hortagay in gaal uu nijaaseeyo dhul muslim ah ama uu uga xanibo muslimiinta in ay caabudaan rabbigooda iyagoo xor ah oo sharaf leh si aan u ogaanno darajada sharafta leh ee labadan faris waxaa muhiim ah in la xuso in bartilmaameedsigoodii uusan ka dhicin goob dagaal oo la isaga hor yimid balse uu ahaa duqayn fulaynimo oo ay fulisay awood weyn oo caalami taasoo adeegsatay nidaam dhammaystiran si ay u dabagasho uguna desho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wilaayada shabwah ayaana martigelisay halgan nafur oo cusub oo ay ku shahiideen laba geese oo ka tirsan geesyada islaamka kuwaas oo laf dhuun gashay ku noqday dowlado waaweyn iyo isbahaysyo gaala oo wax magarataa sidaas ayuuna u socdaa loolanka waxaana aragnaa isbahaysi dhan oo awooddiisa isugu geeyey sidii uula dagaalami lahaa laba rag oo muslimiin ah kuwaas oo riyadoodu ay ahayd in lagu dilo jidka allaah sidaa ayaana geedka jihaadka lagu waraabinayaa oo uu ku xoogaysanayaa hooska sharciga allaahna uu ku gaarsiinayaa dhulka oo dhan sidaas ayaana dhabbaha ay ku baxeen labadan shahiid aan u rajaynaynaa inay qaadi doonaan kolonyooyinka jihaadka weliba si isdabajoog ah jiilba jiilka ka dambeeya ayuu ka dhexlayaa waajibaadka midnimada diyaargarowga iyo oofinta ballanta jihaadka inta aan nool nahay sida ansaarta iyo muhaajiriintuba ay u xambaareen bilowgii islaamka si daacadnimo iyo xilkasnimo leh walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid ilyas wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa booqday deegaan hoostaga degmada buqa qable ee wilaayadaas iyagoona adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada deegaankaas warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed wafdigan ballaaran oo uu hogaaminayey waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan qaybna ay ka yihiin takhaatiirta maktabka caafimaadka ee wilaayada waxay booqasho ku tageen deegaanka cadi jamaaco ee hoostaga degmada buqa qable waxa uuna waaliga iyo wafdigiisa kulan la qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka iyadoona sidoo kale ahmiyadda safarka waaliga ay qayb ka tahay in adeegyo caafimaad loo sameeyo bulshada deegaanka kuwaasi oo isugu daray baaritaan caafimaad iyo daawo qaybin sheekh guleed abunabhaan ayaa inta kulanka uu socday si aad ah ula dardaarmay hoggaanka dhaqanka ee bulshada deegaanka caadi jameeco waxa uuna kaga mahadceliyey sida ay usoo dhoweeyeen wafdigiisa
bacd alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ikhyaarta aan maanta martida u nahay deegaanka cadi jameeco waxgarad dhaqan iyo culimo inta meesha fadhiday dhallinyaraba waa idiin mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran soo dhoweyntiinna iyo gogoldhigiinna aad baad ugu mahadsan tihiin safarkeenna dee sidaa idiin muuqato waxaan ugu helinayey walaalihii caafimaadka wilaayada oo ayagana booqashada qayb ka ahaa oo qorshahoodu uu yahay in dadkaas walaalahooda muslimiinta ah ay booqdaan gaar ahaan qaybta caafimaadka baabuurkaas hadda meesha taagan ad arkaysaan wuxuu u raran yahay waa deegaanka aan maanta joogno qorshuhuna waxaa weeye markii ugu horraysayna ma aha oo deegaanada wilaayada booqashada noocaanihi ay ku tageen ayagana waa u mahad celinaynaayoo ilaahay subxaanau watacala ajrigooda ha weyneeye waxaan rabnaa marka waxa un lala socdaa waa daawo in dadka la siiyo ayagana haddeed qayb bay ka yihiin ama mushaarakadan hadda ama safarka iyo ziyaaradan ku soconay qayb ka yihiin waadna isku hari doontaan oo shaqadaasay idinla qabanayaan ama idiin qabanayaan waxaan leenaha marka ayaga walaalaha maktabka oo mas-uulkii hadda wilaayada uu nala socday iyo raggii arkaantiisa ahaa waaad mahadsan tihiin dadkaas walaalihiinah si wanaagsan oo qiimo badan u qaabila kuwooda yaryarka ee awlaad dhigta kuwooda waaweyna ka waalid dhigta kuwooda dhexdhexana ka walaal dhigta u adeega u khidmeeya dadaal badan bixiya intaasi kadib waxgaradka iyo guud ahaan bulshada deegaanka caati jameeco oo la hadlay andalus ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen wafdiga waaliga hiiraan iyo adeegyada caafimaad ee loo sameeyey cabdirasaaq xasan cumar waxaan joogaa cadi jameeca anigoo ka mas-uule maxaan ku ihahdaa deegaanka cadi jameeca odayaasha ninka ugu horeeya oo qabiilka matalan ah maashaan ayaan joogaa cadi jameeca maantana waxaan ula kulmay waaliga gobolka iyo maktabka caafimaadka oo daawo siiyey dad badan oo bukaan ah oo gabdho iyo ragba leh wakhti gaaban dadkana hadda si daran ay soo buux dhaafiyeen marka waa ku faraxsannahay sida maanta waaliga safarka uu noogu yimid iyo doctoorkiisa iswato aad iyo aad ayaan uga faa'iidaysteen ilaa insha allahu tacaala wixii bukaanna wixii dawoo la siin ilaaha ku caafi ibraahim giidibar dowlad cali jamiica kusugunahay maanta waxaan nala kulmay waaliga gobolka hiiraan iyo maktabka caafimaad meeshaasoo daawo dadeed lagu bixinay daawadaasoo dad badan oo bukaanna meesha ay soo buuxiyeen haddii ilaahay ku reeba bukaankina meesha lagu daawey sidaas aawadeed walaayada hiiraan waa u mahadcelinaynaa waanu ku sharfaynaa marya cabdi goosaar a leeyira waxaan joogaa tuulada cadi jameeco maanta waxaa noo yimid caafimaadka xarakada waxayna siiyeen daawow nin walbaba sidii loo hay daawo ahayna siiyeen waxaan ugu ducaynaa baraka allah ha u yeelo maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa si joogto ah kormeer ku mara degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyagoona adeegyo caafimaad oo lacaglaan ah u sameeya bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada mahadsanid yaasir isku horimaad khasaare dhaliyey ayaa maleeshiyaad ka wara tirsan murtadiinta ku dhex mara degmada baardheer ee gobolka gedo sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in xiisado coladeed ay ka taagan yihiin magaalada baardheere oo ka mid a degmooyinka ku jira gacanta ciidamada xabashida etoobiya iska horimaadkan xoogan balse muddo socday ayaa maleeshiyaad kala taabaxsan koox dardada iyo maamulka ashahadaldarirka jubbaland ku dhex maray gudaha degmada baardheere waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray dadka shacabka ah goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamo hubaysan ay isku horfadhiyeen gudaha magaalada waxaana mararka qaar la maqlayaa risaas kooskoos ay dhinacyadu isdhaafsanayaan ugu yaraan saddex ruux oo shacab ayaa ku dhaawacmay iska hormaadkii shalay oo jimcaha ku dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta dadkii dhaawacmay qof ka mid ayay xaaladda isu liidataa waxaana la dhigay isbitaalka weyn ee baardheere muuqaalo laga soo qaaday magaalada ayaa muujinayay waddooyinka haawanaya iyo gaari ay haleeshay rasaastii la isdhaafsanayay maleeshiyaadka maamulka jubbaland ayaa la arkayay iyagoo difacyo ka qodanaya xaafado ka tirsan magaalada saraakiisha maleeshiyaadka kooxda radada ayaa ku hanjabay in baardheer ay ka saari doonaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta daacadda u ha axmed madoobe baardheere oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin ciidamada xabashida etoobiya ayaa ka mid ah degmooyinka weli aan dhinac u dhicin marka la eego khilaafka u dhexeeya kooxda ardada iyo jubbaland iyadoo dhinacyada horey oo u kala adkaadeen degmooyinka doolow iyo garbaharey mahadsanid casaam ardayda mid ka mida macaahidda shareecada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa warbixintan inoo haya cusmaan axmed dhuubow midhaha jihaadka allaah ee ka aloosan bariga afrika waxaa ka mid ah badqabka ku barbaaraya barashada diinta islaamka iyo ka bara'a qaadashada kuwa diintooda ka beeray dhowaan mid ka mid a macaahidda lagu barto culuumta shareecada islaamka ayaa dhigay bandhig cilmiyeed ay sidoo kale fasax ku gelayeen ardayda dhigata mid ka mid a macaahidda shareecada ee lagu barbaarayo jiilka mustaqbalka ee xambaaraya humuumta ummadda waxaan ka qayb galay goob ay ku sugnaayeen tobannaan wiilal yaryar ah oo xifdinaya qur'aanka kariimka sunnada nabiga iyo mutuunta kale ee cilmiga kuwaasoo ay u dheer tahay akhlaaqda wanaagsan ee ay ku heleen ku hoos noolaanshiyaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay sababteeda u shahiideen boqolaal mujaahidiin ah waaquulu mustaciinan billaah wmutaxadian bismi machad shariica fi muxaafadati jilb alislaamiya lihada aljamci almubaarak marxaban bikum biquluubin mamlu'atin bilxubi walwuddi wacirfaani liljamiil واعلموا أننا فرحون ومسرورون غاية السرور تارة نفرح بزيارة من نحبهم ويحبوننا وتارة نفرح بقرب عطلة كنا ننتظرها على أحر من الجمر واستفدنا خلال هذه المدة دروسا هامة مناسبة غيرت نمط حياتنا وأسلوب معاشنا وكنا نزداد العلم الشرعي يوما بعد يوم bandhigga ayaa ka koobnaa in badan oo ka mid ah culuumtii ay ardaydu ku soo qaateen macadka waxaase dareen gooni a lahayd markii mid ka mid a ardayda uu soo istaagay manasada kana hadlay istishaadka halyeygii daaciga ahaa mas-uulkii muddada dheer dhexmuquuranayay maamulka iyo maareynta arrimaha wilaayaadka mas-uulkana ka ahaa kamirodhalinta macaahidda ka furan wilaayaadka oo ay ku soo wax barteen boqolaal dhallinyaro ah oo saaxada jihaadka ku sugan أتانا خبر استشهاد والي الولايات الإسلامية في الصومال وكانت حادثة مؤلمة خلفت في قلوبنا تأثيرا كبيرا ومن هنا نعزي أنفسنا والمس- والمسلمين جميعا محتسبين عند الله عز وجل الأجر ونعزي أهله وأقاربه وأصحابه إنا لله وإنا إليه راجعون واعلموا أننا لسنا أول من أصيبوا بفقد حبيب أو قريب أو عزيز هذا حال الدنيا فإن رحل شهيدنا هذا من الدنيا فإن سيرته العطرة المملوءة بالجرأة والإقدام والإنجازات الطيبة لم ترحل بل دخل من التاريخ بصفحاتها البيضاء نحسبه كذلك والله حسيبه وليعلم الجميع أن قتل الأمراء واستهدافهم علامة صدق وثبات على الدين mar kale ayuu niyad fiican ka muujiyey in halyeyada islaamka ay ummadda horteeda soo taagaan kuwa diintooda iibsaday indhahan u ah gaalada sidoo kalena ku lugta lahaa dilka sheekh maxamed mire ومن هنا ننتظر من بواسل التوحيد وجنود المغاوير وليوث الإسلام كما عهدنا وعلمنا منهم مرارا وتكرارا أن يقوموا لثأر شهيدنا من الكفرة الأمريكان ولكل من له ضلوع وتورط من الجواسيس والمنافقين في قتل الشهيد ويتأهبوا لذلك ويحملوا أكفانهم ويخوضوا غمار الملاحم مستبشرين بإحدى الحسنيين قد بذل شهيدنا هذا كما ذكر في البيان الرسمي الصادر من قيادة العليا لحركة شباب المجاهدين جهودا طيبة مشكورة في سبيل ذلك وقدم التضحية بعد التضحية من أجل هذا العمل وبارك الله سعيه maamulka macadka ayaa ardayda kula dardaarmay inay u adkaystaan dhibaatada waxbarasho ayna sugaan maalin ay mahadin doonaan masiirada maalmaha waxbarasho waxaadna joogtaa weli bidaayadii baad joogtaa insha allahu khayr iyo wanaag iyo maaragtay cilmi oo dhanna waa dhiman yahay marka ha noqonin qofka maaragtay gebagabada ka maqnaa lahaa isku noqonin u dardaarmaya awal aan u dardaarma haddana u sheegaya ardayda kullu aatin qariib wey horta maalin maalmaha ka mid a haddaan nabad nahay baad tamanin doontaan in mar labaad laydin xareeyo markaana ma suurtagelayso fursadu ma ma daa'imto mana soo noqnoqoto haddaad marka aad waddadii lugta ku haysaa adkayso waadna mahadin doontaa insha allah waxa weye maaragtay naftaada iyo waalidkaa iyo dadkaaga iyo waxa weye maaragtay waa anfici doontaa insha allah haddaad adkaysato kama marneen waalidiin ka qayb galay oo iyagana si weyn ugu farxay cilmiga ay xambaareen ubadkooda waxaan u mahad celinayaa allihii subxaana wa tacaala waqti noo siiyey inaan xafladan kasoo qayb galno waxaan u mahad celinayaa cid walba oo fikir iyo caqli iyo wax walba leh sabab u ahayd in macadu shareeca la aasaaso ayaan u mahad celinayaa intaa kadib mid ugu horeyso ardayda waxaan leeyahay waxaan liin diyaarinayo oo juhdigan faraha badan ee lagu bixinayo wax kale ma aha inaad ummadda aada wax ka bedeshaan qof walba inuu ku xisaabtamo ummadaha nagu hareeraysan oon islaamkaanan ahayn nin walba inuu wax ka bedeli karo micnaa inaysan fikradiisa iyo aqligiisa keliya inaysan ku koobnaanin cilmiga asaga keliya inuu bartay micnaa waxaan kaloon ku faraxsanahay juhdiga faraha badan ee lagu bixiyey sababtoo ah waqti yaroo kooban aad wax baranayseen waxaan hadda aan arkayno indhaheen aan ku arkaynana waxaa weeye juhdigani lagu bixiyey miro dhalkeeda waxaan leenahay macallimiintii iyo maamuuliyaalkii iyo howsha hayey waxaan leenahay jazaakum allahu khayr lajno ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa booqday goobaha waxbarasho ee deegaano hoostaga wilaayada gedo mar kale warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaad tartankan oo iskugu jiray aqoon kororsi iyo mid dhiirigelin ah waxa uu guddigii ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay ardayda madarasada labraar ee deegaanka faafaxdhuun tartankan ayaa waxa uu dhex maray laba majmuuc oo kale ah wiilal iyo gabdho ee ardayda madarasada labraar ee deegaanka faafaxdhuun waxaa majmuuco weliba la weydiinayay toddoba su'aalood su-aashan oo fiqiga ah iyadana waxay ku socotaa gabdhaha dhagaha u fura insha allahu tacaala hal natakalamu athnaa qadaa alxaaja hal natakalamu athnaa qadaa alxaaja Haye.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا anaa magacaygu uu yahay iqra cabdiweli oo ka tartamaya gabdhaha oo la tartamaya wiilasha su-aasha lii weydiiy jawaabteed haddaan isku day laa natakallama atnaaca qadaa'i alxaaja jawaabta ay bixisay gabadhaas waa jawaab sax ah wiilasha ayaa su-aashaan leh waxaad dhammaystiraysaa xadiidkan laa tusaaxib ilaa aye أنا مدعي مسعود علي أو ترتمى يولش أو ترتمى قبله سؤال لي ويدي جواب هذا اسكبه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود su-aashii la weydiiyey wiilasha ay xadiidka ahayd jawaabta ay ka bixiyeen jawaab sax ah gabdhaha dhagaha u fura waa maadada juqraafigan weli ku jirnaa udkur aljihaad alfarciya udkur aljihaad alfarciya
السلام عليكم أنا كنت طلع وأنا كنت سؤال لي ويدي جواب هذا اسكبه شمال شرق شمال القرب جنوب القرب جنوب الشرق su-aashii la weydiiyey gabdhaha waa jawaab sax ah ma smu kitaabi aladii unzila calaa muusa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ما ترتمى يا جماعة ما ترتمى يا يونس سؤاشي اللي دي كتاب جوابت إذا اسكت كتاب التوراة su-aashii la weydiiyey wiilasha jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax waa kitaab towraad ugu dambayntii waxay guusha raacday majmuucada wiilasha ee ardayda madrasada labraar ee deegaanka faahfaxdhuun ee wilaayada gedo waxayna idaacadda islaamiga andalus makarafoonka la dhex qaaday labada majmuuco ee tartamayey maasha allah indi iimaan xuseen baa layidhaha magacayga tartanka ku baxay ardada gabdhaha iyo wiilasha oo macalimiinta annaga ayna tartamiyeen tartan aad iyo aad u fiican oon ku faraxsannahay annaga hooyooyinkan aad ugu faraxsannahay buu ahaa boqolkii sagaashankabu waan ku guulaysanay ilaahay bayna mahaddaa u sugan tahay maasha allah tartanka iyo wiilasha iyo gabdhaha markay tartamahayeen marka hore annaga hadda waxaan islaheen gabdhaha ayaa tartanka ku badan haddana maasha allah waxaa noo muuqatay inay wiilasha aad iyo aad tartanka oo gabdhaha oga badiyeen oo gabdhaha hooseeyaan anigoo anfac aadan bashiire madrasada labaraar fasal labaad wiilasha maanta ay naga raa wax badan aan ka raan jirna laakiinse mar dambe inay naga raan insha allah aan jecel anigoo magacayga cabdiqadar maxamed oo dhiganaya madrasada labaraar iyo magaalada faafadhuun ardadaan isku meel dhiganaynay madrasada labaraar iyo annaga maanta faragelnay gabdhaha iyo wiilasha udhexeeya waana laba darajo ayaan aga badinay aniga magaceeda maxamed qaar diiriya oo madrasada dhigta alaabraar gabdhihii wiilasha isku meel wax kusoo barteen waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta isoo waxbaray iyo waalidiinta fasalka dhigta fasalka saddexaad tartankan ayaa qayb ka ah howlaha dhiirigelinta macaahidda iyo iskuullada ku yaala wilaayada gado ay qabteen guddi ka socda maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo kormeer ku maraya goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ah ee gado mahadsanid casaam in ka badan boqol ka mida noolaha badda ayaa ku soo caariyey xeebaha gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imanaya xeebaha dhaca gobolka bari ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay biyaha gobolkaasi ay ku soo caariyeen noolayaal aad u tiro badan oo ka mid ah kuwa ay caanka ku tahay badda soomaaliya gelinkii dambe ee shalay ayaa mar qura waxay dadka ka jilaabtaa xeebaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku baraarugeen noolayaashan loo yaqaano kalluunka nibiliga ah oo ka badan ilaa boqol xabo uu ku soo caariyey xeebta kalluunkan oo isugu jira wax dhintay iyo wax nool ayaa is-haystay laga soo bilaabo xeebaha magaalada boosaaso ilaa mareero muuqaal la faafiyey ayaa muujinayay sida ay u daadsan yihiin xeebta dheer waxaana ka muuqday nabro sida ay soo sheegeen dadka deegaanku dadka deegaanku waxay intaas ku dareen inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa sababay in noolayaashan dibadda badda u soo caariyaan haddana loo badinayo in walxo badda lagu daadiyey ay waxyeeleeyeen
waa honboboro waxaas u jeedaa ilaa waa boqol iyo afartan xabo one hundred forty nabraa ku yaalla qaybtooda waa nooshahay laleegiday waa hadda qayb hadda weynaaw waa dee lukuma gaari kara dee lukuma gaari karo
bishii diseembar ee sanadkii tagay ee labada kun afar iyo labaatankii ayay ahayd markii sidan oo kale kalluun tiro badan lagu arkay xeebaha deegaanka jaziir ah ee koonfur galbeed kaga beegan magaalada muqdisho iyo xeebaha degmada xamar weyne ee gobolka banaadir waxayna kolkaas kalluumaysatadu bilaabeen inay qabqabsadaan khayraadkaasi oo soo helidiisa ay juhdi badan ku bixin jireen waxay dhacdooyinkan kusoo beegmayaan xili kooxda ridada soomaaliya ah ay maamulka biyaha soomaaliya ku wareejisay dowladda ridada turkiga sidoo kalena ku sugan yihiin maraakiib tirabeel ah oo biyaha soomaaliya ka geysanaya boob aan horey loo arag iyo jariif ba-an oo ay ku samaynayaan khayraadka uu allah ku manaystay dadka soomaaliyeed mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina ciidamada militariga suudaan ayaa maleeshiyaadka imaaraadku taageero kala wareegay saldhigyo iyo xaafado muhiim ah oo dhaca magaalada kharduum sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba
kadib dagaallo culus oo dhowr usbuuc qaatay ayay ciidamada xukuumadda militariga suudaan waxay dib ula wareegeen gacan ku-haynta saldhigyo militari iyo dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan wararka ka imaanaya suudaan ayaa xaqiijinaya in ciidamada uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax al burhaan ay dib ula wareegeen gacan ku-haynta xarunta taliska guud ee ciidanka oo u dhiganta dhismaha wasaaradda difaaca war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka ayaa lagu sheegay in sanad iyo bar kadib hareereynta laga qaaday taliska guud ee ciidamada islamarkaana khasaare lixaada la gaarsiiyey maleeshiyaadka kooxda imaaraadku taageere ee loo yaqaano dac masriic ama r s f muuqaalo laga soo qaaday goobta dagaalka ayaa muujinayay ciidamada xukuumadda dabadhilifka suudaan oo ku dabaaldegaya gudaha taliska guud ee militariga iyo dhammaana dhismayaasha ku hareeraysan
من خلفي وامامي من فوقي من بين ايدي ومن تحت السر الله اكبر اكبر مره دون مره واقدام دون حجاب وتعاون ولو على الدرام saraakiisha ciidanka ayaa ku faanay inay laayeen boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha imaaraadku taageero ee gudaha suudaan looga yaqaano janjawiidka sidoo kale militariga suudaan ayaa la wareegay gacan ku-haynta mucaskarka weyn ee loo yaqaano al ishaara kaasi oo ku yaala bartamaha magaalada khartuum baxri wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ciidamada militariga ay gudaha u galeen magaalada jayli oo qiyaastii afartan kilomitir u jirta caasimadda al khartuum wasiirka warfaafinta xukuumadda suudaan ayaa wakaalaha wararka u sheegay inay qabsadeen inta badan xaafadaha magaaladaas jenaraal al burhaan ayaa la arkayay isagoo gudaha u sii galaya magaalada jayli taqadumkan ay samaynayaan ciidamada xukuumadda militariga suudaan ayaa imaanaya laba isbuuc kadib markii kooxda falaagadu ay khasaariyeen magaalada wadmani oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka suudaan
aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisa waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu